ku-reed markii tali ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed sareeyo guuto cismaan cabdulaahi kaniib uus hadeeriya magaalada baydhabo iyo waliba uuse kormeerka seeday taliska booliska soomaaliyeed ee gobolka baay tali ku-xigeenka uuse horkahaya wasiirka wasaaradda arrimaha amniga gudaha koonfur galbeed iyo waliba taliska ka dhawaayay taliyaha qeybta booliska gobolka baay taliyaha saldhigga degmada baydhabo iyo qeybaha ciidanka booliska ugu horeyn taliyaha qeybta booliska gobolka baay aamiin madaruur iyo waliba uus taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed uon ku warbiyey howlaha ciidanka booliska gobolka baay unumaybwaa walaay kale warbixinga saraakiisha hoosaa meelfidhigooniya lahada doogna marka way ballaateliya ciidankii booliiska dowlad goboleedka koonfur galbeed oo magaaladan baydhabo ama gobolkan baay baydhabo gobolka baay waybwaa degmooyin badan u shan degmu shanta degmi kashaljaran laakiin ciidamada inta inka badan xoog inka badan degmadan baydhabo kashageeye ciidamada oo shalduun haddii kinsheega saldhiga c i d taraafika turbatari maana akshan intaasaa hogaamadana intaasu hata oo ciidamada booliiska oo hata baydhabo oo inta ka shaqeeyaan ciidankan wayba waa ciidanka hamiin imaalan oo reer baydhow nibaddantaalla ilaahay ay sheenay dadki sheeniyu way mudanyiina inti la abaalmari way mudanyiina inti maydhaay lagmahanag taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed sareeyo guuto cismaan cabdulaahi kaniib ee dhilisha ila dardaarmay ciidanka booliska gobolka sidoo kalena uuse kaboori howlaha adag iyo on hayeen shacabsho ma joogaan maanta boliiska waa ladla shaqaynaya soo maahan shacabka waa la shaqaynaya reebays ay loga shaqeeyaan qofka ka shaqaynaya dhibaatada iyo amnigu inuu xumaado waxaasoo dhan waxaa la rabaa inaad gacan bira ku qabataan boliisku waa hal waa hal qoys ma fahanteen ma kala ahan ma aragtay isagu qoloqolo iyo kan iyo midna ma kala ahan hala waa meer baan ku shaqaynaa sharci baan leenahay bulshada sida loola shaqaynayo waa waa waa taqaaniin sharcigeeda sida loo kala celinayo waa taqaaniin sida dowladda loola shaqaynayo waa taqaaniin marka waxaan nahay hal far baanna wax la yidhaahdo kan iyo kan midna ma jirto waxaan kula dardaarmayaa qoraxna waa taagan tihiin shaqana maaragtay waa ina sugaysaa waxaan kula dardaarmahayaa inaad shaqada a haysaan sii xoojisaan gebagabadii wasiirka wasaaradda arrimaha amniga gudaha koonfur galbeed oo hadalka qaadeen arabshay ka adkay howlaha adagayo un hayaan shacabsho ciidanka booliska gobolka baay olifadaana in hortiiska qarna shaqada isan haytan oo bulshada reer koonfur galbeed isaga haytan dadka magaaladan laka deganyey magaaladan lama milyan iwa la jaro oo bulshaka noola dadka laka deganyey amni shoosuga haayo hamiin imaalan ansurung kadhamadaw ka dhaawacmaaw in isan atinga horta taliya hortiiska qaraan intiisan kugdhamata ilaahan nahrays inti roogtona walilana taliya ciidankan ciidan dishbiliinka heje ciidanka fayle soomaaliya xaaladii iska ogtayna mararka qaar siyaasado qalafsana jara ciidamada qaarshoyo oo facebook iskugdowahayanga la aragee ciidankan kufiyawi ciidan boolis eh oo shaqadii lanka taragalay biliiska oo amnigahay shiladiiska mashquulsanu walifadaane markay ciidamada kale soomaaliyeeda ku duwan yihiin insaas ogaato ada iyo taliyaha ciidanka biliiska soomaaliyeedna ciidankan abaalmarin in la guddoonsiiyo